wadooyinka mara gudaha magaalada kismaayo ayaa qaar ka mid ah waxaa ka muuqda burbur taasoo ay adag tahay in la isticmaalo xiliyada roobka horey waxaa cabashooyin u gudbiyey qaar ka mid ah darooliinta kaxeeya gawaarida gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijile ayaa sheegay in ay qorsheynayaan hirgelinta wadooyin laami ah oo ay dhowaan ka bilaabi doonaan gudaha magaalada kismaayo dhowaan hadda waxaan bilaabaynaa oo hadda shaqadeedu socotaa oo dadkii samayn lahaa hadda qaarkood joogaan wadooyinkii laamiga ahaa oo magaaladu ay yeelan lahayd magaaladan akhirkeeda waxaan rajaynaynaa sanooyinka soo socda dhammaan magaalada kismaayo wadooyinkeedu inay laami noqdaan saan hadda u bilowno waxaan ka bilaabaynaa hadda socota middan hadda horteenna maraysa wadada koowaad weeyo haddii aan la idmo bisha novembar aan jecelahay inay bilaabato haddii aan la idmo waxaa noo qorshaysan soddon iyo laba kilomitir oo laami ah oo magaalada dhexdeeda ah isku noqnoqonaya inaan iscilla sameeyo haddii aan la idmo dhanka kale xildhibaan cabdinaasir aadan axmed oo ka mid ah golaha wakiilada jubbaland ayaa bulshada kismaayo ugu baaqay in ay sameeyaan isxilqaan si looga wada qayb qaato horumarinta deegaanka bulshada sideedaba dalka iyada ayaa dhisataa hal doolar oo maanta aada bixisay waxay waxay qabanaysaa waxaada filayn iska waxa qabsa laguu sheegayo waa halkaa doolar ood ku rido akown waxaan malaya kismaayo waxaa saddex kun saddex milyan oo qof way joogaan saddex milyan oo qofoo min hal doolara maa qiimaanaysaa laamiyada inaan dhisanno inaan innaga lafahaanteena wax isku qabanno oon berri ka maalin waan tegaynaa aayaha ilmaheenna ay wax fiican arkaan si kastaba ha noqotee maamulka degmada kismaayo ayaa rajo weyn ka qaba hirgelinta wadooyin laami ah in ay ka qayb qaadan doonaan bilicda iyo horumarka degmada kismaayo